magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan iyo waliba laga goobday kulan wacyigeline oo bulshada loogu ka baraarujiyay khatarta cudurka h i v aids iyo weliba sidii loonku horseeda lahay kulankuun yar laka goobday xarunta jaamacadda hargeysa walibana ku qeyb galena ardayda dhigadaasa jaamacadda hanas orlanjeedi talooyin ka saabsan sidii lankugaasha madan lahayo cudurka h i v ids agaasimaha waahda wacyigelinta cudurka h i v ids ee somalilan maxamed xaaji yaasiin iyo weliba uuse ku hadalay ahamiyadda uuse leeyay kulankuun wacyigelintahay maadaamaad tihiin lafdhabartii iyo ubixii iyo maamulkii iyo hogaankii beritoole iyo hooyadii beritoole in aynu ku baraarugsanaano oo qarankeenna aynu ka difaacno wixii ku imanaya ee xanuun ah sidaa darteed waxa weeye xanuunkan h i v idisku waa la yaqaanaa berigii hore dadkeenu waxay ka qabeen sas laakiin iminka dawaa timi dawadaasi waxay noolaynaysaa unugyadii jidhka ee uu dilayey fairaskuu gelayay sidaa darteed waxaynu doonaynaa inaynu kor u qaadno wacyigelintii oo aynu ballaadhino marka waxaynu u baahannahay dee qofkii xanuunka qabay iyo qofkii aan xanuunka qabin lama kala garanayo dawadani waxay ka dhigaysaa sem sem sidaa darteed waxaynu rabnaa in la isgaarsiiyo oo fariinta wacyigelinta ee maanta halkan aynu casharada badan ku qaadan doono commishinkuna idin siin doono idinkana xaggiinna wixii ka yimaada inaynu isku kontribut garayno sidaynu markaa wacyigelintii kor ugu qaadi lahayn way badan yihiin dadka inta wanaagsani laakiin inta moogan ayaynu rabnaa fariinteenna maanta inay gaadho dee idinkuna waxaad tihiin dadkii dhakhaatiirtii iyo nooc walba isugu jiray iyo aqoon-yahankii jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan caasimadda hargeysa waxaa la doonayaa dee xafiiskuna waa idiin furan yahay fakirkiinna iyo aragtidiinna iyo sidii aynu wacyigelintaa kor ugu qaadi lahayn dadka xanuunku uu asiibayna aan loo takoorin oon laga sasin oo aan laga cararin ee waxa weeye dee sida macaanka iyo dhiikarka iyo xanuunnada kale ayuu la mid yahay keliya isagu xun buu dheer yahay faafitaankaas sidaa darteed waxaanu rabnaa insha allahu tacaalaa muddadaynu wada joogi doono in xaggiinnana ay ka timaado aqoontu inaynu markaa guddi heer caalamiya samayno jaamacadda iyo komishinka isugu dhafan oo aynu ka shaqayno sidii aynu ardayda maadaamay tahay halkii ubaxu mar walba uu ka soo baxayey inaynu mar walba wacyigelinta kor u sii qaadno oo aynu isku xidhno oo aynu ballaadhino oo waxa weeye dee yaa waacid waacid nafsaga aan kaga dhigno